barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duurnimo oo idinka imanaysa washington waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrbaan iyo weliba qaar ka mid a efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sideed iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaan idinkala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada ee toddobaadla ahaa oo ay martii inoogu yihiin dhallinyaro isku diyaarinaya in ay ka qayb galaan tartan qur-aanka kariimka bisha ramadaan ka bilaabmi doona dalka jabuuti tartankan runtii waa tartan caalami ah oo sanad kasta ka qabsoomaa magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti isla markaasina uu qabto madaxweynaha dalkaasi mudane ismaaciil cumar geelle tartanku waxaa ka qayb gelaya ilaa dhowr labaatan dowladood ka qaybgelaya oo afrikaan ah
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya weerar uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey ay ku dhinteen afar ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya oo laba ka mid ah ay yihiin saraakiil lix iyo toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa u sheegay v o eda in nin dhallinyaro ah oo walxaha qarxa isku soo xidhay uu weerarkan la beegsaday goob shaaha laga cabo oo ku taala halka loo yaqaano jiire cabdulaahi yuusuf oo saraakiishan iyo ilaaladooduba ay fadhiyeen waqooyiga gaalkacyo labada sarkaal ee weerarka ku dhintay ayaa kala ahaa gaashaanle sare cabdixukun cabdulaahi maxamuud xoreye oo ahaa taliyihii ciidamada milatariga ee isku dhafka ahaa ee gobolka mudug ka howlgelayay iyo cabdiqani maxamed kheyre oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka ma jirto cid sheegatay weerarkani
waxaa isa soo taraya dareenka dhinaca wanaagsan ee ka bixinayaan hogaamiyaasha dalka maraykanku isu soo dhowaanshiyaha labada kuuriya kadib tobannaan sannadood ay xiisad ka dhex taagnayd isagoo warbaahinta kula hadlayay aqalka cad ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu laga weydiiyey kulankaasi taariikhiga ah ee maalintii jimcii dhex maray labada kuuriya ayaa uu madaxweyne trump uu laba jeer ku celiyey u malayn maayo inuu ciyaarayo sidoo kale waxa uu madaxweyne donald trump yidhi halkaa weligeeda ma aanay gaadhin isagoo barbar taagan chancellarka dalka jarmalka angela merkel waqti hore oo jimcii ah ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu noqday hogaamiyihii horreeyey ee kuuriyada waqooyi ee cagta soo dhiga kuuriyada koonfureed kadib markii uu ka gudbay xadka labada dal si uu u gacan qaado madaxweynaha kuuriyada koonfureed monjo in
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxauu idinkaga imaanayay v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada hargeysa kusoo diyaariyay waryaheena barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta waxa uu toddobaadkan idinka imanayaa magaalada hargeysa wakhtiyadan marka la gaadho inta badan guud ahaan magaalooyinka soomaalida gaar ahaan somalilan waxaa ka socda dhaqdhaqaaqiyo inta badan kor loogu qaadayo arrimaha diinta gaar ahaan tartanada diinta ee qur-aanku ka midka yahay waxaa barnaamijka igala qaybgelaya dhalinyar aada u daayar oo ka qaybgeli doona tartan qur-aanka kariimka ah oo caalamiya kaas oo ka dhici doona bisha rabadaan dalka jabuuti waa cabdirasaaq maxamuud xorsi waa shan iyo toban jir waxauu ku tartami doonaa soddonka jus cabdifataax maxamed cali wuxuu ku tartami doonaa labaatanka jus da-diisu waa toddobiyo toban jir iyo wiilka u yar oo ah mustafe cabdiraxmaan cabdilaahi waa toban jir waxauu ku tartami doonaa tobanka jus waxa uu heliya oo isna nala fadhiya agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta oo soo xushay ama inta badan tartankay kusoo baxeen qabatay aadam cabdulaahi cabdallah marka hore aan ku bilaabo agaasimaha agaasime bal waxaad warbixin naga siisaa dhalinyartan iyo sidaa u diyaariseen barkadow aad iyo aad uad mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo barnaamijka dhalinyarta aad iyo aad baan runtiida kaga mahadnaqin amaad nagu soo booqateen wasaaradda diinta iyo awqaafta tartankan runtii waa tartan caalami ah oo sanad kasta ka qabsoomaa magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti isla markaasina uu qabto madaxweynaha dalkaasi mudane ismaaciil cumar geelle doorkan runtii waxay wasaaradda iyo guud ahaan jamhuuiyadda somalilan nasiib u yeelatay in si caalami ah ama si maxaan ku dhahday dowladeed uga qayb galaan aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa dowladda jabuuti gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi jabuuti mudane ismaciil cumar geelle tartanku waxaa ka qayb gelaya ilaa dhowr labaatan dowladood ka qaybgelaya oo afrikaan ah somalilan runtii waxay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto sanadkan si caalami uga mid noqoto markii casuumaddan soo gaadhay waxay wasaaradda diinta iyo awqaafta oo runtii u igman ama mandatekeedu yahay arrimaha la xiriira diinta guud ahaan iyo qur-aankaba waxaan runtii sameynay inaanu sidii loo soo xulan lahaa dhowr shir baanu ka galnay ugu dambeyntii waxaanu soo xulanay saddex arday qaabka lagu soo xusho haddii aan in yar kaaga warramana si cadaalad ah baan runtii usoo xulanay
bal waxaad iga warantaa sidaaad sheegtay qaab baa usoo xusheen qaabka ama hanaankii doorashadu martay ma waxay ahayd inaad hebel iyo hebel iyo u yeedhaan mise nidaam ka duwan baa martay walaal waxaanu sameynay dalka guud ahaan waxaa ka jira madaaris fara badan baa ka jira guud ahaan dalka madaariskaasina waxay runtii sii hoos yimaadaan dallado ay iyagu madaariskaas ku midoobeen oo wasaaradda diinta iyo awqaafta wada shaqayn maxaan ku dhahday kala dhexayso dalladihii baan runtii aanu u yeernay waxaanu idhi hawsha saa jirta waxaa laidinka doonayaa dallad kastaaba inay soo gudbiso saddex arday oo soddonka labaatanka iyo tobanka kuwaasoo markaa wasaaraddana ay dib usii kala saari doonto iyaga runtii waxay dallad ahaan iyo maamul ahaan sii amreen madaariskii ay maamulayeen guud ahaan tartankan wuxuu noqday mid ka soo bilaabma madrasadii kadib jamciyaddii ama dalladii yimaada dalladiina markaa usoo gudbiso wasaaradda diinta iyo awqaafta halka markii aanu keennay runtii waxay noqdeen dalladahaas guud ahaan waxay noqdeen ilaa toddoba dalladood bay noqdeen kadibna ardaydii soo xusheen mana halkan wasaaradda diinta iyo awqaafta xuma ka xulatay waxaan runtii la kaashanay guud ahaan dadka qur-aanka ehelku ah ee khubrada ku ah qur-aanka oo aanu runtii halkan ugu yeernay uu ka mid yahay sheekhaad garanaysaan sheekh jaabir iyo sheekh sheekh yaasir la yidhaahdo iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo runtii isku dubiridkii iyo maxaan ku dhaha leadingkii ay sameynaysay halka markii aanu keeno runtii waxaa soo baxay saddexdan arday hadda in hor fadhiya oo saddexdan arday imise qof bay kasoo dhex baxeen waxay kasoo dhex baxeen ilaa dhowr laba iyo soddon arday bay runtii kasoo dhex baxeen annagna soo gaaray ha deetana markii aan halkan keennay oo ay tartankii galeen oo maxaan ku rahday mid public oo weliba furan oo dadka dadweyne kasoo qaybgalaya ayuu runtii ahaa si feeran runtii loo qaadayey gaar ahaan runtii wasaaradduna ay hormuud ka ahayd waxyaalaha runtii la yaabka badan waxaa ka mid ah barkadow dee iminka ninka la yidhaahdo mustafa yareh oo nin toban jir ah haddana wuxuu matalaya guud ahaan somalilan qaranka somalilan buu runtii matalaya marka xulkan waa xulkii qaranka somalilan matalayey maxaan ku idhahdaye caalamiga ahaa waxaan rajaynayna insha allahu tacala inay noqdaan dee xulkii guush usoo hoydo somalilan anu imaada waan soo noqon doonaa agaasimaha cabdirasaaq maxamed xurse waxaad ku tartamaysaa soddonka jis bal waxaad iiga warantaa marka hore sidaad u aragtaa tartankaad soo gashay iyo iyo iyo saad usoo baxday
waxaan u arkaa nimcaha garabigay ka timaaday waanaan ku faraxsana inaan inaan dal kale aan tago anoo dalkaygii matalaya oo soddon jisna ugu tartamaya aad iyo aad baan wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo iyo iyo madaxweynaha baan uga mahadnaqaya madaxweyne cumar ismaaciil cumar gele baan uga mahadnaqaya ikraamidda igu ikraamay inaan dalkooda imaado anoo dalkaygigu matalaya waanaan ku faraxsana inaan dalkaygu matalo
aanu imaado mustafa cabdiraxmaan cabdilaahi waxaad uga jiri toban jir baana maasha allah codkaaga waan maqlaynay oo runtii aada u macaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً intee in la-eg baad diyaar u tahay inaad tartan dhowr iyo labaatan dal oo kale kala qayb gasho adigoo da-daadu sidan u yarta insha allah waxaan duul baan gaadhaynaa insha allah somalilan duul baan gaari doonaa insha allah waxaan salaamayaa madaxweynaha ismaaciil cumar geeleyo iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ay tartankan noo qabanqaabiyeen aad iyo aad baan u salaamaynaa Way- diyaar intee leeg baatay diyaar ma tahay haa insha- diyaar weyn baan ahay insha allah Way, sideed usoo diyaar garowday bal waxaad iga warantaa een, kolley xaafid baa tahay qur-aanka muddaad soo baranaysay laakiin tartankani wuu ka duwan yahay oo dad kaloo badan baa kaala qaybgelaya intee leeg baad diyaar u tahay aanu tartan raste laakiin waxaan ma naxaya dee dad baa iska naxo judhibaystara qur-aanka qalqalo ma naxaya aanu insha allah way een, aan u imaado sidoo kale een, cabdifataax maxamed cali labaatanka jis buu ku tartami doona haddii ilaaha idhaahdo wuxuu daadiisa igu sheegay toddobiyo toban jir Een, cabdifataax intee leeg baad diyaarta
rajo weyn baan ka qabaa insha allah diyaar aad diyaargarow aad fara badanna waan soo galnay Ta- taasoo ah subcis iyo in layska soo dhegdhegeysto tartamo fara badan oo eh, wasaaraddu qabanqaabisay iyo qa- qaar madarsuhu soo qaadeenba waan soo galnay marka waxaan rajeynaa insha allah waafajin allah inaan guuleysano insha allah Een, aan usoo noqday agaasimaha guud tartano horeo badan baa qabateen qaarkood een, dalka ka qabsoomay een, oo qaarkood somalilan gudaheeda ka qabsoomeen qaarkood dibadahay ahaayeen tartankani maxaad sileedu kaga duwan yahay kuwii hore qabanqaabin jirteen walaalkani waxa weeye midna local buu ahaa ee tartamadii hore runtii jiri jiray uu ugu weyn yahay tartanka uu madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan qabto ee ramadaan kasta la qabto ee markii hore madaxweyne siilaanya soo wadiyay sanadkanna qorshaha noogu jira in halkii uu kasii socdo madaxweyne muuse bixi cabdi uu qabto ee kaasoo wasaaradda diinta iyo awqaafta runtii een, mas-uuliyaddeeda ay ama mandatekeedu ka mid yahay laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay dee marka aad la tartamayso dalaal caalami ah oo qarankii somalilan meesha ka qaybgelayo oo calankii somalilan meesha ka babanayo oo maxaan ku rahdayey uu yahay mid een, ka duwan kii hore waad dareemi karaysa marka culayska iyo xiisaha runtii uu leeyahy marka annagu xii- waxaan odhan karaa runtii wuu ka adkaa wuu ka xiiso badnaa een, tartan tartan adag buu ahaa madaariska iyo markaad eegto jamciyaadka qur-aanka dhiga iyo guud ahaan markaad eegto yani waxay soo xusheen raggii u ahaa dee xidiga u ahaa ayay soo xusheen kuwii baan halkan kusii kala saarnay marka wuxuu tartan adag oo xiiso badan buu ahaa guud ahaan su-aalaha marka la weydiinaya haddaad daawanayso mooyaane ee qaab dee maxaan ku rahdaye digital oo qofka su-aasha inta projector aan gidaarka ugu dhejino si aan loo odhan dee cadaalad daraa in uun qalbi dadka qulubta aan kusoo dhicin su-aasha marka qofku ardayga nambarka dooranaya kadibna nambarkaas bay ku hoos jiraan su-aalihiisa si maxaan ku rahdaa fair oo transparent ah ayay dee u dhacayeen Een, tartankani waxaad sheegtay in jabuuti ka qabsoomayo goormuu bilaabmaya wuxuu bilaabaya ramadaankoodeda insha allahu tacaala ramadaankoodeda bilaabmaya ka horna waa inaanu maxaan ku rahdaa sii dirno waxaa qorshaha noogu jira inaanu annagoo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo ardaydayadii iyo dee mas-uuliyiintii kale ee een, u macalimiinta ama u waalidka ahaa wada socno aanu meesha ka qayb galno dalahaan uga qayb galno een, wax walbana way diyaarsan yihiin Waan gartay. Een, waxaan arkayaa saddexdan dhalinyarta ahi waxay matalayaan eh, sidaad sheegtay guud ahaan xufaadii dalka ama somalilan ee ee ka qaybgelaya ama tartanada kasoo qaybgalay Een, daadooda weli oo aada u yartay haddana weli waa dhalinyar Een, doorkoodaanay ku leeyihiin markaad eegto madaariista iyo tartanada qur-aanka ama diinta guud ahaan marka laisu geeyo door nooc maabay ku leedahay kaalinta dhalinyartu bulshada kaga jirto walaalow madaariska ama een, qur-aanka ama maxaan ku rahdaa meelaha diinta lagu barto een, waa meesha bulshadu runtii kasoo bilaabmato isla markaasina bulsho fiican iyo bulsho aan fiicnayn halkay maxaan ku rahdaa kasoo bilaabmato wey marka wuxuu qabaa door weyn bay runtii ka qaadataa annagoo runtii taa ka duulayna wasaarad ahaan waan runtii u dhiirigelinaa dhalinyarta tartamo noocan oo kale aanu u qabanaa waxaanu sameynaa inaanu halkan wasaaradda ay soo booqdaan waxaanu dee waxyaalaha kale aanu sameynay wasaarad ahaan waxaa ka mid ah xitaa inaanu dhalinyarta ugu tagno jeelasha waxaa hadda socdaad la socotaa mashruuc wasaaradda diinta iyo awqaafta waddo oo ah dhalinyarta jeelasha ku xiran xataa inaanu maxaan ku rahda wax barno oo dee ninkii jeelka ku jiray markuu soo baxo oo bulshadiis kusoo noqdo waa inuu noqdo nin nin at least naftiisa maxaan ku rahdaye ay hagaagsantaha ka adag waa inuu waa inuu noqdo marka anagoo runtii taa ka duulan runtii ee waxa kaloo aanu sameynay inaanu gobollada laftooda iminka tartankan uu qabanayo madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane isfii cabdi ee ee ramaanta soo socota waxaa kasoo qaybgelaya guud ahaan gobollada dalka oo dhan ba kasoo qaybgeli doona waa tartan isagana caalami ahoo oo markaad heer gobol aan idhaahde oo xitaa jaa-isadaa lagu ga- baabuur baa lagu bixiya oo ardayga ugu sarreeya gaari baanu maxaan ku rahdaye ayaanu siinaa marka runtii door weyn bay runtii waan oran karaa way ka qaadataa xagga horumarka dhalinyarta in la dhiirogeliyo in tartamo noocan oo kale loo qat- loo qabto Een, dee xagga marka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa uun sportiska ka qayb qaato annaga waxaanu aaminsannahay tartamada noocan oo kale ah inay number kow ka yihiin baan aaminsanay wasaarad ahaan
Een, aan u imaado een, cabdirasaaq maxamuud xirsi waxa uu ka qayb geli doonaa saan horeba u sheegay soddonka jus Een, cabdirasaaq markaad tagto halkaa dalal kale iyo dhalinyar badan oo qaarkood kaa waaweyn yihiin shan iyo toban jir baa tahay qaar laga yaabo soddon jirra inay kaala qayb galaan dad badan baad wajahaysa rajo noocmaabaad qabtaa bismillaah waxaan anu waan ku kalsoona nafteeda insha allah rajo fiicanna waan ka qabanaan kaan dhulka waa soogo Eh, ka waran haddii tartankaasi eh, richard muujinaysaa waa run waa laga yaaba waa tartamaysaan ka waran diyaar ma u tahay in eh, aad guulaysataan iyo in aydan soo bixinba labadaba diyaar waa un qofku hadduu tartamaya labadaba laga maarmaan waaya inuu inuu dhici karo iyo inuu soo bixi karo way jirtaa labadaba su-aasha mid lamid aan mar kale ku noqdo mustafa yare mustafa rajaynta leeg baad qabtaa anu naftayda ku kalsoonaan doonaa insha allah
toban jir baa tahay dad kaa waaweynoo intaasoo sano kaa weyn baa laga yaaba in tartanka ku jiraan intaasoo dal bay ka socdaan En ma laga yaabaa markaad aragto da-dooda iyo inay adiga dareenkaaga bedesho ma ima debeli doonto insha allah waayo ku kalsoonaan doonaa waa isku kalsoonaan doonaa waad ku kalsoontahay way En aan u imaado markana en, cabdifatax maxamed cali cabdifatax en, labaatanka jis baad ku tartami doontaa haddii la idhahdo rajadaad qabtaa maxay tahay Eh, bismillah waxaan qabaa rajo aada u weyn oo waxaan aaminsanahay de allihii intaa kusoo wadaya intaasoo tartan kusoo mariyay aad kusoo guuleysatay insha allah ka- kaa dhihi maayo kanna insha allah
way aan ku noqdo mar kale agaasimaha guud aadam cabdulaahi cabdallah aan inta badan hore waxaad u sheegtay inaad iminka xitaa qorshayaal wadaan ah dhalinyartii in gooba ay ku xidhan yihiin ama saldhigyada ama jeelasha ugu tagtaan idinkoo dulucdi qabtay in diintii la baro ama farintii la gaadhsiiyo ugu yaraan naftiisana saad hore u sheegtay ee uu qofku markuu jis- ka soo baxo xabsiga ku dabaqayo aan dhinacyada aad diiradda saartaan ma barista qur-aanka ma qeybaha kale diinta ma xifdinta maxaad gaar diiradda u saartaan walaalow number kow waxaanu ah barista qur-aanka kariimka laba dee culumtiisa saddex waxaa taa ku laran akhlaaqiyaadkii Een, bulshadu ama maxaan ku rahdaayey da-yartu haddii akhlaaqiyaadka laga dhiso dee naftoodu way ka adkaanayaan mucaamalaadkii kale ay ummadda ay kula dhaqmayeenna wuu hagaagayaa marka meelaha aan xoogga saarno saddexdaa faktor baa ugu ugu ugu muhiimsan Way, en, aan mar kale kusii soconno su-aashaas si kale u dhigo En, inta badan tartanada qur-aanka cadda ka qayb gasho waa dhalinyar ama dal gudihiisa lagu qabto oo somalilan gudaheeda ka dhaco ama meel kale ha lagu qabto En, door nooc ma ah bay ka wasaarad ahaan ay ku leeyihiin markaad eegto ama qaab dhismeedka ha noqoto ama ku xidhnaanta ama wasaaradda door nooc maaba dhalinyarta kaga jirta horta wasaaraddu iyo dhalinyarta xidhiir nooc maaba ka dhexeeya walaalow hadee dhalinyartu wasaaradda markaad eegto shaqaalaheeda dhalinyar baa u badan Een, dadka ay la xiriirayso waa ardaydii madaariska ku jiray ee qismiga diinta iyo maxaan ku dhahday macaahid diiniga ah Een, xiriir weyn baa runtii ka dhexeeya oo waayo haddii dhalinyartaas aanay jirin wax badan ooma qabsoomeen Een, iminka howlahan aanu ka wadno jeelasha rag dhalinyaro ah oo xufaad ah oo macalimiin ah oo expertise ah baa maxaan ku dhahday qur-aankii dhiga oo hadduu alla kuray diintii ilaahay dadka u dhiga marka xiriir xoog leh baa ka dhexeeya wasaaradda diinta iyo waqaafta dee anigoo kula hadlayba dhalinyaraha
way En, anu imaadaagaasime tartan kusoo noqona ay u baxayaan dhalinyartu dhowaan haddii aan lahu idhaahdo En, maxay tahay ninka rajada ka wasaarad ahaan iyo sidee inta leeg baa diyaarti marka laga imaado diyaar garowga dhalinyarta walaalow markaan eego tartanka ka soo bilaabmay madrasadda markaan eego tartanka soo gaaray heer shamciyadeed ama heer een, een, dallad markaan eego tartankii aanu qabanay wasaarad ahaan ee aadka u adkaa markaan eegay dee dhalinyartan say isugu kalsoon yihiin waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay in doorkan in somalilan ay number kow noqon doonto sideeduna markaad tartamayso waa inaad u tartantaa sidii adiga oo kaalinta kuwaad inaad geli doonto marka haddii aad guuldaraysatana waa inaad guuldarada aqbashaa haddii aad de guulaysatana waa inaad guusha ku farxda marka waxaan aaminsanahay anoo runtii eegaya ilaahay subxana watacala xubrta qadarka iskale oo xag ilaahay bay ka xiran tahay laakiin wasaarad ahaan runtii anugu aadan ahaan waxaan qabaa in aanu kala soo noqon doono guul baaxad leh waxaan runtii ku kal u mahadnaqayaa marka ugu dambeysa een, anoo runtii ka faaideysanaya jaaniskan Een, guud ahaan maamulayaasha maxaan ku rahdaayey madrasadaha ay ardaydan yar- yarar dhigtaan Ee, waxaan sidoo sidoo kale umahadnaqayaa mar labaad ee, dowladda jabuuti gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Een, sidoo kale waxaan umahadnaqayaa een, jamciyaadka ama dalladaha ay kasii tirsan yihiin ee, madaariskan soo baxay guud ahaan saddexda madrasada soo baxay ay ka kala tirsan yihiin saddexdan arday waxa weeye waa alfurqaan siraaj iyo alxayaat oo ay si kala- kala kala tirsan yihiin madrasadahoodana daaralhuda alfirdows iyo ibnu cumar marka runtii way mudan yihiin in lagu ammaano Een, way mudan yihiin runtii in maxaan ku rahda halkan laga sheego waan u mahadnaqayaa sidoo kale guud ahaan madaariska dalka ka jira iyo macalimiinta iyo maamulayaasha iyaguna waan u mahadnaqayaa ee ku guulaysan waayey runtii inay soo baxaan ama u soo baxaan een, tartankan En, su-aasha u dambeysa maxay tahay fariinta dhalinyartan markay idinka hambabaxayaan aad la wadaagaysaan ama guud ahaan dhalinyarta kale ee somalilan ku nool marka laga hadlayo tartanada noocan ah kow dee waxa weeye inay isku kalsoonaadaan Eh, laba inaanay dee baqin waxaa laga yaaba marka brotocoolo caalami ah iyo soo dhoweyno caalami ah iyo howlal waaweyn aad gashaan waxaa laga yaabaa in dee aad yaro baqataan oo maama aad kala ilowdaan kow inaad isku kalsoonaataan laba waa in maxaanku rahda ayay markaad meesha tagtaan ama ardayda kale ee aad la joogtaan inaad kula dhaqantaan maxaanku rahda ayay hab wanaagsan in maxaanku rahda ayay guddida tartanka qaadaysa heer caalami ee dalkaas markaasi joogta inaad u hoggaansantaan shuruudaha ama waxyaalaha idinka doonayaan aad u hoggaansantaan guud ahaan aad muujisaan dee marka la odhanayo ciyaartooyda marka la dirayo waxa la hahda akhlaaqda dee wanaajiya laakiin halkan de waxa weeye dhallinyartan oo dhan kusoo barbaartay de akhlaaq iyo diin iyo de iyaga fari mayno way ka duwan yihiin marka waxaan is leeyahay laakiin ha loo hoggaansamo uun maxaan ku rahdaa shuruudaha iyo iyo waxyaalaha idinka doonayaan guddida dhalinyarta kalena kula dhaqmo maxaan ku rahdaa wanaag badan waxaan runtii dhalinyarta guud ahaan somalilan u dardaarmayaa in maxaan ku rahdaa ay isku xidhnaadaan ka fogaadaan qabyaaladda ka fogaadaan maxaan ku rahdaa wax walboo kala fogeyn karaya maanta od ogta dalkeenna guud ahaan markaad eegto dhalinyarta waa lagu xantaa in qabyaaladdu runtii ay saameyn weyn ku yeelatay marka taa marka haddii laga fogaado barashada diinta la xoojiyo waxaas leeyahay wax badan baa iyo guud ahaan aqoontaba wax badan baa runtii hagaagi doona aad iyo aad baa umahadsantahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gunaanadeena barnaamijka madasha dhallinyarta ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada hargeysa intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya amaana allah
barkhad maxamuud kaariye iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno caatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya wariyahayaga maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo kulamo adag oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ayaa mar kale maanta laysugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa goordhow waxa ay fooda gelin doontaa kooxda stoke city liverpool ayaa waxaa ku taagan kulanka ay toddobaadkan bartamihiisa la ciyaari doonto kooxda roma waa lugta labaad oo magaalada roome ee garoonka olombic stadium ay kula kulmi doonto lama oga kulankan macalin cloob inuu soo safi doono xidigihiisa maxamed saalax farminiyo iyo weliba wiilka kale ee saydumani inamadan loo soo gaabiyo magacooda m s f waa weeraryahanada aan xuduudda lahayn oo kooxda ay qabtaan boor ka kiciya la arki doonee sida uu ka yeelo kulankan uu la ciyaari doono kooxda kubadda cagta ee stoke city inuu xidigaha soo safayo in kale macalin coloob waa macallin run ahaantii kooxda liverpool sumcaddeedii dib u soo celiyay islamarkaasina taageerayaashu haatan isagaiyo wiilka maxamed saalax ay mar kastaba u sacabtumayaan kooxda bernley ayaana waxay soo dhoweynaysaa kooxda brighton hof albion crystal palace leicester city ay foodas geli doonaan huddersfield town everton ayaa u iman doonta newcastle united west bromwich albion ayay madaxa isla geli doonaan southampton waxaa ciyaar adag ay la ciyaari doontaa kooxda f c banmouth swansirina chelsea ayay isqaban doonaan dhinaca iyo waddanka talyaaniga kulamada laiskaga hor imaan doono waxaa ugu muhiimsan amaba dabcan waxaaba dhacaya laba kulan oo keliya kooxda roma ayaa iyana kieva barona soo dhoweynaysa inter milan iyo yuventus ayaa guriga kooxda kubadda cagta inter milan ee sansiri stadium ciyaar adag ay ku dhex mari doontaa kooxda yuventus ayaa ka imaanaysa guuldarro ba'an oo ka soo raacday kooxda napoli ma laga yaabaa inter inay ka guul hesho mise inter baa suuragal noqon karaysa inay yuventus guuldarro labaad laqsiiso taasi oo fursad siinaysa napoli oo maalinta axadda ah ciyaari doonta sbain kooxda kubadda cagta sbanyol las balmas ayay la ciyaari doontaa real sociedad iyo waxaa kulmi doona kooxda atletica bilbao real madrid garoonka banabeyo waxay ku soo dhoweynaysaa laganes valerialna seltevigo ayay fooda isdari doonaan dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan maraykanka oo xiisahooda uu haatan meel daran marayo ayaa waxaa ugu muhiimsan kooxda kubadda kolayga ee cleveland cavaleres ayaa guuldarradii ugu xumayd ee ciyaaryahan labron jemes soo gaarta habeenkii xalay haaladana siiyey boqollabaataniyo kow iyo siddeetan iyo toddoba dhibcood ayaa lagaga badiyey ciyaaryahan lebron james inkastoo uu doonayay inuu kulankan badiyo dhiigna uu daadiyey habeenkii xalay ah haddana guuldarro ayuu qurquriyey oo gurigiisa ayuu ku noqday iyadoo lixdii lugood oo kooxahan ee ciyaareenna ay haatan kala marayaan saddex iyo saddex oo ko waliba ay saddex badisay guriga lebron james ee kooxda cleveland cavaleres marka la isugu tago ciddii badisa ayaana wareegga labaad ee ciyaaraha n b a da usoo gudbi doonta sidoo kale waxaa iyana habeenkii xalay ahaa la diray oo dhabarka laga taabtay kooxda washington wizards oo ay ka badisay toronto raptors lixdii kulan oo la ciyaaray afar ayaa laga badiyey labana washington wizards ayaa badisay habeenkii xalay ahaa boqol iyo laba iyo sagaashan iyo laba ayaa loogu awood sheegtay sidaasina kooxda washington wizards badda ayaa biyo laga cabsiiyey oklahoma city thunder ayaa iyana sidaas oo kale ay ku dhacday wiilashii lacagta badan ee kooxda ku soo qaadatay ee paul george iyo carmelo anthony waxba kuma soo kordhin ciyaaryahan westbrook waa uu dadaalay habeenkii xalay ahaa oo afartan dhibcood in ka badan ayuu dhaliyey hase ahaatee wiilka da'da yar ee uun xilligan ay ciyaaraha kubadda kolayga n b a du ugu horreeyeen oo kooxda jazz ay sanadkan soo qaadatay ayaa ka badiyey oo waxa uu ka dhaliyey soddon iyo siddeed dhibcood qaybta saddexaad ee ciyaarta ciyaaryahankani keligii ayaa dhaliyey laba-iyo labaatan dhibcood sidaasina kooxda oklahoma city thunder gurigeeda ayaa loogu duray oo lixdii kulan oo ay kulmeen afar waa laga badiyey labana iyadaa badisay ciyaartu markay sii dhammaanaysana ciyaaryahan westbrook ayaa mid ka mid a taageerayaasha kooxda kubadda kolayga ee jaas uu doonayay inuu gacan qaado ayuu caro darteed ula dagaalay ciyaarta kadib markii arrintaa wax laga weydiiyena waxa uu diray farriin kale uu leeyahay waa in maamulka ciyaaraha kubadda kolayga dalka maraykanka nba du ay wax ka qabtaan dadka taageerayaasha ciyaartooyda sida xun ula dhaqmaya dhegaystayaal xubinta ciyaaruhuna waa nagii taatan ee kulan dambe mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascad oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaanu idiin soo qabanay codadka cawaale aadan iyo farxiye kabayare
degeystayaal waa codadka fanaaniinta farxiyo kaba yara iyo weliba cawaale aadan waxay gebagabo tahay idaacaddeedii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaca nuur xasan nuur bukhaari iyo weliba bashiir abikariya guud ahaanba bahda v o eda leh tan iyo kulantin dambe sidaa iyo nabadgelyo
Esquece eu.